الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا bal waxaan ku dhex jirnay nebi muuse fadaaishiisii baan adigu baabkaas baan ku jirnon inoo dhammaan marka wuxuu yihi imaamku raximah اllahu tacaalى xadaثanii زuhayr bnu xarbin qaala xadaثana اlxujayn bn اlmusanى qaala xadaثana cabdاlcaزiiz bn cabdالlahi bn abi salamata can cabdالlahi bn اlfadl اlhaashimiyi can cabdالraحman اlأcraji can abi hurayrata qaala annahu qaal bal sanadka kolley waa dadkii aynu hore usoo araragnay in cabdilcaziizna waa maajishuun ninkii la odhanayeyba cabdullahi bn lfadl hashimina waa nin aad marka ama dee reer cabdimudalib kamida cabdullahi bn lfadl ibn اlcabaas ibn rabicat ibn اlxarit ibn cabdilmudalib bal markaa isaguna kitaabka meeluu kagaba sugan yahaye qaala wuxuu ihi abu hurayra baynamaa waqti yahuudiyu nin yahuudi yacridu u bandhigayo oo uu dadkiibuu tusayaa u muujinayaa silcatan alaab lahu isaga u sugnaatay silcadaasoo ucdiya la siiyey biha iyada lagu siiyey oo loo dhigay weeye shay-an shay shaygoo karihahu uu nacay aw lam yardahu ama aanu ka raali noqon waa isla mid oo macnaa waa suuqaa la joogay alaab buu hayey uu iibinayo dadkii buu u bandhigaya ama tusayey marka waxaa dee lagu baayacay waxaanu isagu diiday oo qiimo uu u arkayay inaanu dee qiimihii shaygan ahayn ama aanu ka raali noqon adigu markii dee loo dhigay taasee la yidhi intaa ma siinaysaa buu qaala wuxuu yidhi waa tan hadalkiisii wuxuu ka jawaabayaana waa ciddan u ayuu la hadlayaa u bandhigtay ama waxaan dee qiimahan u dhigtay laa may intaa kuma iibinayo weeye oo macnaa silcadaydan intaa ma siinayo waladii ilaah baan ku dhaartay istafaa doortay muuse nebi muuse calayhi asalaamu cala albashari dadka ka doortay waa madiinaa la joogaa suuqeediina waa la joogaa dadkan kolley baayacayeyna waa dadkii muslimiinta ahaaba markaas baa wuxuu yidhi hadalkan uu yidhi may laadu waa jawaab waxay u tahay n waa halkan uu yidhi ucdiya biha shay-an kariha ow lam yardah shaka cabdilcaziiz oo macnaha inuu kariha uu yidhi iyo inuu lam yardahu yidhi cabdullaahi ibn اlfadli ayuunbuu shaki ka gale waa isla macnown waa qiimo aan cajabin baa loo dhigay markaasuu leeyahy laa may qiimaha ma siinayo waxaan ku dhaartay ilaahay doortay nebi muuse dadka ka doortay ee uu markaa muuse uu yahay dadada oo dhanba kii laga xushe uguba fadliga badnaa qaala wuxuu uhi abu hurayra fasamicahu waxaa maqlay rajulu nin min alansaari ansaar kaba mid ah kolley sida xadiidka inooguba yimi weeye kutubta qaarkood oo dee khaarija saxiixa barhkood dhacay si waxay abubakar kuba fasireen walow la leeyahay taasi qiso kalay ahayd hadday dee taa noqoto uun waa xaggii nusradii guud ahaaneed bay noqoneen laakiin daahirka cibaaradu ninku inuu ansaar yahay weeye fasamicahu rajulu min alansaari faladama wajhu ninkii baa dhirbaaxayba ninkii yahuudiga ahaa o qaala wuxuu yihi weliba ninkii ansaariga ahaa baa odhanaya taquulu ataquulu ma hadalkaasaad ku qowleysaa oo waxaad odhanaysaa waladii istafaa muuse calayhi asalaamu cala albashar walxaal rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam bayna adhurina iyadoo rasuulka ilaahay dhexda iyadoo uu joogo ayaad hadalkaa ku qowleysaa dee rasuulka ilaahay baa ah afdal albashare qaala abu hurayra wuxuu yihi fadahaba alyahuudiyu yahuudigii baa tegey ilaa rasuuli llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay xaggiisa u kacay faqaala wuxuu yihi yaa abalqaasimi waa rasuulka ilaahay kunyadiisii ina lii waxaa ii sugnaatay dimatan magan iyo cahdi wa cahdan ujeeddadu ammaan baan leeya oo dee ninka ahlu dimaan ahay oo magan iyo cahdi iyo ammaan baa ii sugnaatay wa qaala waxaan u yidhi markaas fulaanun hebel baa ladama waji dee dimaan lahaa cahdi baan leeya ammaan baan leeya hebella sanuu igu sameeyeyoo wejigaygu buu dhirbaaxay hebel nin uu magacaabay ninkiina waa joogaaba waa yimi faqaala rasuulu llaahi salى اllahu عalayh wasalam rasuulka ilaahay baa ku yihi ninkii muslimka ahaa lima ladamta wajahu maxaad wejigiisa u dhirbaaxday ninkan qaala wuxuu yihi waxaa odhanaya abu hurayra xadiidkii inoo warinaya qaala ninkii ansaarigaabaa wuxuu uhi yaa rasuul اllahi ama me qaala wuxuu uhi waa ninkii dee uu rasuulki ilaahay dee la hadlay waa ninkii muslimka ahaa ayaa wuxuu uhi isagoo sababtii sheegaya qaala wuxuu ihi ninkan yahuudigii yaa rasuul lahi rasuulkii ilaahayow waladii istafaa muusa calayhi الsalaam calى اlbashar taas buu yihi hadalkaasuu ku qowlay wa anta adiguna bayna adhurinaa dhexdayadaad ku sugan tahay oo dee hadalkan keenaya inuu muuse uu kaaba fadli badan yahay ayuu ninkani ku qowlay adigina afdal albashar aad dhexdayada joogtaaba qaala abu hurayra wuxuu yihi xadiidka warinayay faqadiba waa cadhooday rasuulu llaahi salى اllahu عalayhi wasalam xataa curifa ilaa la gartay oo alqadabu cadhadii fii wejihi wejigiisa laga gartay oo rasuulka ilahi inuu cadhaysan yahay wejigiisii baaba isbedelay madabkii waa gudubtay oo rasuulka ilaahi baa wejigiisii laga gartay cadhadii uma qaala wuxuu ihi laa tufadiluu bayna ambiyaaءi illaahi ambiyada ilaahay ha kala fadilina oo hebel baa fadli badan iyo hebel baa fadli badan iyo bal taas ha laba imanina ayaa rasuulka ilaahay yidhi xadiidka daahirkiisu ama lafdigan dee cumuumkii oo ficilkuna waa sida nakiradoo kale siyaaqu nafyi hadduu dhaco dee cumuum buu keeniba haddaba waxa weeyaan wuxuu keenaya waa asal ahaanba ambiyadii ha kala fadilina ilaahayna subxaanaه watacaala qur'aanka ayuu inooguba sheegay dee inuu rususha isagu kalaba fadilo barhkood barhka kale uu kaba fadilo ay kala fadli badan yihiinba marka arrinku waxa weeye waa xaaladan oo kale tafdiilka horta keenaya khusuumo iyo muran tafdiilka hore inuu kolley una soo marre keenaya dee iyadoo kan la fadilayo mooye arrintu ay tahay in kii kale la leeyahay dee martabadiisa hooseyso tanqiis jaanibkii kale u keenaya kaa weeye ka madmuumkee dee wixii daliil ahaaye iyadoo fadligii la sugayo ciddii fadliga lahayd ee kii ziyaado lahaa loo sheegayo kii kalena xurmayntiisi iyo weyneyntii iyo inuu fadli badan leeyahay uun ruuxuu ictiqaadsan yahay dee waaba kaa ilaahay subxaanaه wa tacaala qur-aanka inoogu sheegay inuu dhexdooda kala fadilo taasi ba'si kuma sugna ee waa tafdiilku markuu keenaya tanqiis lilaakhar ka kale oo la nuqsaamiyo oo ama uu keenayo tafdiilkaasi khisaam iyo muran iyo dee dagaal iyo arrinka caynkan oo kale ah kaas weeye ka adigu maqsuudka imaka halkan nahyigu uu ku koobnaanaya rasuulka ilaahay isagoo fadliga nebi muuse muujinayana wuxuu yihi fainahu shaniye yunfaku waa la afuufayaa fi suuri suurta oo suurtaa la afuufi doona fayascaqu waxaa dhiman doona de waa wixii markaa noolaa ama wixii iyagoo aan dee taas ahayn sacqadu kashi bay noqonaa asacq ama asacqa dee halaag iyo mowtna way noqotaa iyadoo uu la miyir dabeelay ruuxii oo uu miyir beelayna sacqigu waa noqdaa fakara muusa saciqan taas baa muu dhiman nebi muuse markii dee ilaahay subxaanaه wa tacaala falama tajalaa rabuhu liljabali jacalahu dakan wakara muusa saciqan waa miyir beelay bay hayde dhimasho may ahayn oo markaa sacqadu gashina way noqotaa dhimasho iyadna way noqotaa bal haddaba in markaa suurta laba afuufo dee iyada wixii noolaa markaas way wada dhimanayaan waa suurtaa hore fayascaqu man fi الsamaawaati waman fi اlard ilaa man shaء allahu ciddii ilaahay doono un mooye waa qorodee iyaga waa ciddaa lagaba soo reebay oo aan nafkiga iyo suurta afuufitaankeedii aan kuba dhimanayn markaas taasun mooye qaala wuxuu yihi rasuulka ilaahay uma yunfaku fiihi أkrى waxaa la afuufayaa nafko kalea la afuufayaa ay fiihi fi suuri أkrى faakunu waxaa noqonayaa waa nafkadii bacigee laysku soo saarayay faakunu waxaa noqonayaa awala man shaksika ugu horeeya oo bucisa lasoo bixiyo aw fii awali man bucisa ama cidda ugu horeysee lasoo saaraan dee ka mid noqonaya kuwa ugu horeeya ayaan kuba jiraya markaa markaa aan laysoo saaro ayuun baaba waxaan arkayaa faidaa waaba oo wuxun baaba igu soo keniyaya muusa nebi muuse calayhi الsalaam oo aakhidun haysta bilcarshi carshiga dee ajzaadiisa ama arkaantiisa mid kaba mida ku dhegan ayuun baaban arkaya falaa adri anigu ma ogi oo ma garanayo axusiba in isagii dee waxa weeyaan la xisaabay oo dee sacqatii sacqadiisii yowma tuuri maalintaa duur sacqadii kuba timi loo xisaabay oo loo tiriyey weeyaan oo markaa sacqadii dambe laga dhaafay tan dambe aw amase bucisa qabli amase sacqadii isagana ay asiirtaye laakiin aniga hortay lasoo saaro hortayba miyirsaday taas anigu ma garanayo bal maalan ee haddaba tafdiil keena ee tanqiis keenaya ama kan khisaam keenaya iyada taas baa rasuulka ilaahi halaba imanina kolley umuurahan tafdiilkiiyo wax ka horena waynu soo maray waxaanaynu soo maray rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh inuu yihi ana sayidu waladi aadam aadam weladkiisa oo dhan anaa ingu uguba fadli badan xadiid horoo shafaacana bal walaa fakra baa la socotay se riwaayadee iyadaba markaa saxiixa yani kitaabka lafdigu inooguma sugnaan waxaa kalooynu soo maray ana sayid الnaasi yowma اlqiyaama kitaabu shafaaca abwaabtii shafaacada oo taasna aan idhi un kolley yowm اlqiyaama mar kastaba waa sayid الnaas iyo kii dadka uguba fadliga badnaa ee waxa ay tahay dee maalintaas waxaa muuqanaya fadligiisa waata nebi kasta oo nebi muuse kaba mid yahay markuu dadka u tegaya odhanaya noo shafaaco qaadoo noo erge uu isjidhaaho may ilaahay wuxuu cadhooday cadho aanu hore u cadhoon mid laba mida dibna aanu u cadhoonahayn nafsi nafsi nafsi nefka nebi kasta markuu odhanayo ayaa rasuulka ilaahay marka loo yimaado o dhan anaa lahaa weeye anigaa shafaacadan lahoo dadkii oo dhan buu u wada shafaaco qaadaya ashafaacata alcudma bal taas baa jirta laakiin tafdiilkani waa kaa khaaska ah bal taas bay tahay in ayuu rasuulka ilaahay bal maalan tafdiilkan uu leeyahay de waa ama kaa khisaam iyo murankeena iyo ama tanqiis dee darafka kale cidda la fadilayo mooye cidda kale lakeen laga dhigayo dee ruux aan siaba ama cid aan siaba ahayn oo nuqsaan ama tanqiis la nuqsaaminaya ay kuba sugan tahay falaa adri axusiya bisacqati yowma duuri aw bicisa qabli bal xadiidka duruq kale inoo dambaysa ama markaas aan yar wada dhamaynaan yar wada eegi doonaa sacqiqan iyo waxyaalaha kuba tacalluqsan iyo culimada aqooshoodii in kaba mida un walaa aqulu mana odhanaya baa rasuulka ilaahay yidhi ina axadan axad ayaa afdalu fadli badan min yunusa bni mata yunus ibnu mata axad baa ka fadli badan ma odhanayo calayhi الsalaamu waa nebi yuunus dee axad baa kaba fadli badan isagana ma odhanayo bal isagana riwaayaad baabaa baab gaara inooguma iman doona ama dee axaadiis baa inoo yar dambaysaan leenahay oo dikru yunus markaa axaadiis kalea inoo dambayso tarjamo gaaruu leeyahay taas baan in sha allahu tacala xadiidkana u dibdhiganaynaa waxadaanii muamed ama qeybtan xadiidka kaa midun baan ujeedaa وxdثnي محمد بن xاtم qال xdثnا يزيد بن هاrون qال xdثnا عبدالعزيز بن أbي سلمة بhdا الإسناaد sواء waa isنaadkan dee cabdاللahi بن الفضل kaba warinaya intii kaba dambeysay iyagoo iska mida xadiidkuna ka aan kaba soo baxna yahay xdثnي زهير بن حرب وأبوبكر بن النضر qال xdثnا يعقوب بن إبراهيم qال xdثnا أbي عن بن شهاaب عن أbي سلمة بن عبدالرحمن وعبدالرحمن الأعرج عن أbي هريرة laduu sanadkii hore imaka ibnu shihaab baa walow cabduraxmaan ilacraj ku jiroogo dee xadiidkuna xadiidkii abi hureyra iyo intii kalea isbedbedeshay markaa ibnu shihaabna abu salamat ibnu cabdiraxmaan ibnu cawf iyo cabdiraxmaan ibnu hurmus buu xadiidka ka wada warinayaa labadoodna abu hureyre qaala wuxu uhi abu hureyra istaba waxaa iscaayay oo caytamay rajulaan iyo laba nin dee waa marka ay murmeen iyo khisaamtii umuurahan kaba dhashay un wey rajulu nin min alyahuudi iyo wa rajulu nin min almuslimiina kaba midoo faqaala almuslimu baa wuxuu yihi waladi istafaa muxamada salى اllahu عalayh wasalam calى alcaalamiina wa qaala alyahuudiyu waa khisaamkoodii iyo murankoodii waladi istafaa muusa calayhi الsalaamu calى alcaalamiina qaala wuxuu yihi farafaca waa kor yeelay qaadadu waa abu hurayra raawiga xadiidku uu kor yeelo sare u qaaday almuslimu yadahu gacantiisii buu cinda dalika markuu hadalka ninkii yahuudiga ahaa yidhi faladama waja alyahuudiyi kii yahuudigaa wejigiisii buu dhirbaaxay fadahaba alyahuudiyu ilaa rasuuli اllaahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulka ilaahi buu u tegey faakbarahu wuxuu ugu warramay bimaa wixii kaana ahaaday min amrihi isaga arrinkiisiiya wa amri lmuslimi ruuxii muslimka ama ninkii muslimkaa shaanigii wixii dhex maray iyo wixii markii dambe arrintu ay kuba dambeysay faqaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayh wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu yihi laa tukhayiruuni ay laa tufadiluuni weeye hayga fadilina oo markii hore laa tufadilu bayna ambiyaa illahi waa si guud waa aniga markay noqoto ha iga fadilina calaa muuse nebi muuse kolley arrinkuna dee tafdiilkaa ta hore aan kuba fasiray way noqone laakiin markay maka kan riwaayadan gaarkaa noqoto o ah aniga hay fadilin oo ha odhanina nebi moxamed baa ka fadli badan nebi muuse ha odhan dee waxa weeyaan waa si aynu soo marray isaga afdal albashar ah horena waa ti aynu usoo marray taa wax kuba tacalluqsanaa umuurahana bal dee iyo jawaabahana hore waynu usoo marnaye dee waa tawaaduc baabkii weeye haddii wejkii labaadee kale aynu soo marray oo ah intaanu ogaanba rasuulka ilaahay inuu afdal albashar yahay baa xadiidkani ahaana kolley waa jawaab aynu xadiid hore markaynu ibraahim soo haynay iyo aynu soo marray rasuulka ilaahay muxuu yihi faina annaasa dadku yuscaquuna macnaa waa lamiir daboolayaayo ama dee waa iyagii markay nafkada la afuufo bay dhimanayaan waa taan idhi sacqadu alhalaag iyo mowt dee geerida way noqotaa gashigana wuu noqdaa tan kolley waxaan kuba fasiraynaa khaasatan rasuulka ilaahay iyo nebi muuse iyo gashi un baan kuba fasiraynaa fa akunu waxaan odhan noqonayaa awala man shaksika ugu horeeya oo yufiiqu waa kan soo miyirsada oo gashiyadaas kaba soo noqda faidaa muuse wuxun baaban arkayaa markaasna nebi muuse baadishu macnaa khidun haya qabsanaya bijaanib alcarshi carshiga dhinaciisa falaa adri anigu ma owyoo ma garanayo akaana inuu ahaa fii man saciqa dadkii miyir beelay markii qayladaa weyn iyo dhawaaqaa weyn la maqlay oo faafaaqa qablii markaa uu aniga hortay soo miirsaday amase amase kaana inuu ahaa minman istathna allahu oo ilaa man shaa allahu oo taasoo dee fasaaqa man fi samaawaati man fi lardi ilaa man shaa allah kuwa ilaahay kaba soo reebay sacqada iyo fazaca inuu noqo uu yahay taas anugu ma garanayo bal dee horena waynu usoo marray in isagii loogu bedelay arrinkan sacqadii ku timi markii uu ilaahay weydiistay inuu arko ee arag adduunyo uu ku arki karayena ma jirin aakhira iyada waa ku arkayaaye ee ilaahay subxaana wa tacaala markuu u tajeliyey buurtii ay baaba'day isagii uu miyir beelay taas looga dhigay imaka tan oo kol haddii taa ay soo martay tan lagaba daayey taas waa lafdigaa hore inoona dambeeyo weli xadiidka duruqdiisna waa inoo socdaan وxadثna cبdاللh بن cبدالرحمن الdاrمي وأbوبكر بن اسحاq qال أخبرnا أبواليماني qال أخبرnا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود nin مسلimiintii kamidya nin yahuuda ayaa adugu inta wax dhex mareen ayay caytameen oy murmeen oy doodeen بمثل xadيiث إبراهيم بن سعد عن بن شهاaب maanta شhucayb wuxuu ka warinayaa ibnu shihaab xadiidkii dee uu ibraahim ibnu sacad ka wariyay mid laba mida waana kaynu kaba soo baxnay وxadaثnii cmr النaqidu qaala xadaثnaa abu axmed الزubayriyu qaala xadaثnaa sufyaanu sufyaanku waa sufyaan thawri weeye can cmr bn yaحya can abihi can abi saciidin الkhudriyi qaala jaءa yahuudiyu baa u yimi ilى الnabiyi slى الlahu عalيه waslم yahuudigaasoo qadludima la dhirbaaxay wejhu wejigiisa wasaqa alxadiida markaa xadiidkii buu camr ibnu yaxyaa kaxeeyey oo waa sheegay weeye bimacnaa xadiidi zuhriyi oo xadiidkaasi zuhri xadiid abu hurayru ahaa kana waa saxaabi kaleo waa abu saciid alkhudri laakiin qisadu waa tiibay laba mid tahay haddaba camr ibnu yaxya riwaayadan waa bihii ka warinaya can abi saciid wuxuu la macno yahay xadiidkii zuhri uu warinaya abu salama iyo saciid iyo uu kaba wariya can abi hurayra hayra annahu qaala wuxuu yihi isagoo xadiidkii marfuuc ahaa dee abu saciid baa warinaye rasuulkii ilaahay baa yidhi oo xadiidkii marfuucaha bay tan yahay falaa adri anigu ma garanayo akaana inuu ahaa miman saciqa dadkii miyir beelay markay dhawaaqaa iyo qayl nafkadii dhacday oo faafaaqa qabligu markaa aniga hortay soo miirsaday oo iktafaa inuu ku kaaftoomay oo halkii xuusib haddii ay macnaa loo tiriyey weeyaan oo isaga ku kaaftoomu kaga kaaftoomay dee ama kaga dee meeshii isagii dee inta tay looguma bedelay sacqadii isaga kuba iman lahayd bisacqati duur waqtigii duur iyo markaa uu yihi rabbi ani arinii andur ilayk ilaahayna ku yihi qaala lan taraanii walakin indur ilى اljabali fain istaqara makaanahu fasawfa taraaniya dee markaa tajaligina yimi uu dee muusena uu miyir beelay intii looguma daayey anigu ma garanayo bal xadiidka dariiq yar baa inoogaba hadhay oo dee lafti yaroo kooban mooye inu soo maray mooye aanay wax kale kuba hadhin ama aanay kuba sugnayn oo xadiidka alfaadihiisiie bal kolley xadiidka macnihiisu waa cad yahay oo rasuulka ilaahay waa diidayaa inaga nahiyaya marka tafdiil iyo takhyiir ay noqoto rusul ama ambiyo iyadoo ilaahay yihi tilka rusulu fadala bacdahum calaa bacdin ay kala fadilan yihiin ee ululcazmna ay uguba sii fadli badan tahay nebi moxamedna ka uguba fadli badan yahay haddana tafdiilkii hadduu kaba dhalanayo tanqiis dee iyada taas waa wax laga joogsanayo lagaba dheeraanayo ilaah baa iyaga fadilay ilaah baa maqaam saroon cidi gaadhin gaadhsiiye manzilo aan cidi haweysanahayn oon dee la kasban karin baa ilaahay wada gaadhsiiyey ee bal matalan markaas xataa khasaaisna way kala lahaayeen be dee darajaadkuna way sii kala sareeyaane laakiin maqaam dee aad iyo aad u sareeyaa mid kastaaba joogaayo tafdiilkii balka kale si wax la yaraysanayo ama la nuqsaaminayo taasi iyada wax madmuuma ayuu noqda had iyo goorna waqtiyadan dambe waaba dhacda ama qorhooyinkii madhabaha iyo ama dadkan sheekhyadoo kale iyo markuu nimbe sheekhiisii leeyay isagaaba dad ugu mudnaa ama madhabka iyagu isagaa dad uguba mudan waxaa ama madhaba uguba fiican arrinku haddii ruuxani fadliga iyo wanaagga uu leeyahy ama madhabkani la muujinayo arrintu oon tanqiis cid kale iyo in hoos loo dhigo kuwo kale aana jirin dee wax maxduurba kuma sugnaadeenoo wax la diida may noqdeen marka mazaayihi iyo laqma laakiin arrintu waxaa inta badan ay dee la socdo un iyadoo ciddii kale waxa weeyaan la nuqsaaminayo laleeyahy markaasi waxa uu yahay ma jirto ama waa dee liitaay oo kale taasna waa dee shay madmuuma ayuu noqonayaa mar kastaba ayuu noqonayaa haddaba bal matalan taas ayuu arrinku xadiidka iyada inooguba suganaya meesha ishkaalka lihiin waxa weeye xadiidka bal marka nafqada la afuufo hore ee suurka oo kale ilaahay dee waa san nusuustana kuba hayno waa wixii markaa noolaayee joogay adduunyo way wada dhimanayaan nebi muusena dee kollay dhimashadiisu waa ti aynu soo maray waqtigii ilaahay dee wuu dhintay bal matalan yasi uu kuba dhintay iyo wixii uu ilaahay weydiisay oo casharkii kan ka horreeyay inooguma sugnaayo waa waxa weeyaan cid dee waa dhintayba horuu u dhintay walow dee noloshooda barzakaaneed nolol balta shuhaadaduna kaba sarreyso gaar oo aynaan dee xaaladeeda garanayn ay tahay laakiin ay jirto bal ti adduunyo dhimasho horaa jirtay nebi ciisa dee noolba laakiin isaga naftiisu intaan waqtigaa nafqada la gaadhin ayaa markaa dambe uu soo dego dabadeed uu dhiman doonaayo isaguba nafqada ma gaadhayo marka arrinkan dee sacqigan wixii noolaa markaasuu ku wada imanaya ciddii bal ilaahay soo reebay uun mooye oo waxa weeyaan dee malaga dee afuufaya ama kaba mid yahay iyo taasu mooyaane waxa weeyaan sacqigan ama dhimashadani wixii noolaabay kuba imanaysaa isagiina xaaladiisu taaba weeye oo dee nolosha jirtaa waa nolosha barzakiya noloshaa dee matalan aan ahayn noloshii adduunye aan ahayn halkana lafdigan baaba yimi markaasaa qadciyad bale hada min ashkal axaadiid lianna muusa qad maat seeba haddaba tasco sacqadani ay u haleeleysaa wixii dhintay unbaa wixii noolaa unbaa sacqadu kuba imanaysaa bal waa ishkaal barkood mayujinaya laakiin kollay say dee malaa jawaabo dhowraa jirtee haddaan mid un soo qaato wixii noolaa dhimashadu way ku imanaysaa iyada taa dee ciddii lagaba soo reebay mooyaane ciddii kale iyaguna barzak kuma sugnayd dee waa tan aan ognahay shuhadadii way nool yihiinba axaadiistan waynu qur'aanka naskiisa inooguma sugnayd inay dee fii xawaasili dayrin khudrina waa ti axaadiida kuba tima ay kuba sugan yihiin oo qanaadiil taxt carshi ay uba hooyanayaan dee ay himaartii jannada sooba daaqayso dee waxa ay dhexdooda kuba jiraan ambiyadoo kale iyagana waa ti aynu soo maray makana xadiid baa inoo dambeeya rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh habeenkii isrihi inuu dee barhkood qabriyadoodi iyagoo ku tukanayo kuwa maray sida nebi muuse oo kale loo soo ururiyey baytulmaqdis kulaba tukaday inuu isagu tukiyey samooyinka uu kuba arkay oo kaleo bal nolol kale ayaaba jirta oo dee aan inagu taasin ilaahay shuhaadada kuba sheegay dee mid kaba sii sarreyso dee noloshaasa laakiin aan tii adduunya laba mid ahayn marka bal waxay jawaabta kaba dhigeen ciddii noolaydna markaa dhimashay u noqonaysaa cidda aan ahayn ee xaaladoodu taa tahayna ama ciddaa kaleo dhanna waktigaa nafqadii la afuufo miyirbeel ama kashya meeshii imanaysa waana tan rasuulka ilaahay sheegay xataa isaga inay kuba imanayso marka suurta kale la afuufo ee waa tii laguba soo saarayay dadkii oo bal matalan waana kan rasuulka ilaahay miyirsi buu kaba cabiray oo miirsi uu soo miirsanayo ayuu kaba cabiraya bal arrinku waxa weeyaan iyaga waxa kuba imanaya khashya kuba imanaysa oo dee sacqadan rasuulka ilaahi xataa nebi muuse sheegay in uu leeyahy in tii looguma bedelo taa hore loo tiriyo tan lagaba daayay iyo in kale ma garanayo saaqadaasba miyirbeelun bay ahayd dhimasho may ahayn uu dhintay may ahaynba bal markaa waxay noqonuun qashyo iyaga kuba imanaysa dee san nebi muuse iyo ama ambiyadii iyo bal taa kuba imanaysa waqtigaa shuhaadadiiba raaciba in kuba imanaysa iyaga xaaladood markaa suurta laba afuufo dee marka dambena iyagii dee waxa weeyaan soo bixi baaba imanaya nafqadii labaad soo bixi baaba imanaya iyagii xaaladoodu taa ahaydna waa dee iyagoo san rasuulka ilahi kaba cabiray soo miirsada bal waa sida xaafid ibnu xajar iyo barkood ay yidhaaheen bal jawaabo kaloo qolooyin kale ay ku jawaabeenna way jirtahay bal waa umuuraha ugu dhow baan leenahay halkaas wey o bal taas waa mid waxaa kaloo qaadiciyaad sheekhu kaba soo naqlinaya waa qowl kale oo sacqadani inay tahay bacda albacth oo ujeeddadu aanay waktigaa hore ahayn be marka dambe laysa soo saaro ee dee iyadoo umuurahan ay wada caadi yihiin same iyo dhul iyo waxyaalahaas inta laysoo lasa soo saaro ay dee imanayso samadayoo dildilaacda iyo isbeddelka weyne kale koonka kuba imanaya uu yimaado markaas dee qiyaamo lama gaadho waktiga caynkaasa ayaa iyadoo dadkii lasoo saaray ay bacdalbacthi tahay ayaa xaaladaasi markay muuqato sacqa iyo kash ama ay imanayaanba oo miyirbeel baa dadkii iyo waxyaalaha kuba qabsanaya dee aan yaanu waktigiisu dheeraanin be dabadeedna markaasa haddana dib xaaladii ay uguba soo noqonaysaa waaba ta rasuulku uu sheegayo waa qaadiciyaad ixtimaal uu laba yimi imaam nawowina waa ka uu soo qaadaya dee jawaab ahaan intaasuu isaga kuba gaabsaday bal taa hore haddaan eegnana waxaad moodaa inay kaba dhow dahay oo ay tahay xaaladu nafkay suurtii la afuufaya dee sida daahirka xadiidkii waa wax ka dhalanaya suurtan la afuufaye wax marka la eego samooyinkiiyo dildilaacooda iyo bactiga dabadii imanaya xadiidka daahirkiisu ma aha ee sharaxata idinkuma sugana waa bal iyadna jawaab kale uun bal waxaan leeyahay taa horean kuba daysanana xadaثna abubakr بن abi shaybata qala xadaثna wakic can sufyaan وxadaثna بن نmayri qala xadaثna abi qala xadaثna sufyaan can cmr بn yaحyى can abihi can abi saciidi الkhdriyi qaala qala rasuul الlahi slى الlaه عalيه waslم lا تkhyirوا byn الأنbiyaaءi وفي xadيiثi بn نmayri cmr بn yaحyى qala xadaثnii abi waa lafda halkaa can abihi aynu aragnay ayunba iyada ibn نmayr ama cabdالlahi ibn nmayr riwaayadiisa inuu yihi cmr بn yaحyى xadaثnii abi taas weye kale xadiidkan waan ka baxaynaa une falaa adri afaaqa qabli haddana hadal kaloo imaam nawowi halkan uu sooba dhigtay uu leeyahay kol hadduu rasuulka ilaahay leeyahay ma garanayo inuu hortay soo miirsaday oo hadduu hortay soo miirsadayna ay noqonayso dee tafdiil ama fadli ziyaado uu nebi muuse leeyahay ayaa wuxuu leeyahy waxaa dee ixtimaaliba intaanu ogaa rasuulka ilaahay inuu yahay awalu man tanshaqu canhu lard inuu yahay taasna xadiidka inooguma sugnayd horeyna u soo maray eh laakiin arrinkani dee kolley malaa inshiqaaqe kumaba xidhne waxa weeyaan un arrin kalea jirto bacdigood sheegaan oo haddii imaka nebi ambiyadii kamida ama shaksi ashkaastii kamida fadli gaara looba sheego iyo miise uu ciddii kale kaba leeyahay taas kama laazimayso in dee tafdiil la yidhaaho cala lidlaaq buu u fadli badan yahay oo kii mafduulka ahaa ee laga fadliga badnaa marka la eego jawaanib kamaal ama si guud marka la eego waa yeelan karaa shay fadiilo isaga u gaaro uu la dheeriyey kii faadilkaa uu laba dheer yahay oo markaa bal haddii arrintan aan nidhaahno dee nebi muuse rasuulka ilaahi hortiibaaba uu la soo saaray ama uu waxa weeyaan ama uu soo miirsaday oo kale fadiilo way noqon arrinkan rasuulka ilaahayba sheegaye laakiin taa kama dhalanayso waxa weeyaan kii mafduulka ahaa khaslo iyo ziyaadaha waa yeelan karaa uu faadilkii kaba leeyahay taasna xataa saxaabadii rasuulka ilaahay haddaan eegno o kale iyo dee meelo kaleba waa waxyaalo taa inoo xoogeynaya waan helaynaa kii mafduulkaa inuu yeesho fadli ziyaado oo kii ka fadliga badnaa ama khaslo siyaado onu lahayd taasna ma keenayso in la yidhaho dee cala lidlaaq buu ufadli badan yahy wax laga qaadanayo cala lidlaaq inuu ufadli badan yahay ma aha inagoon ixtimaalkanba eegin baan leenahay halkan uu sheekhu qaadiciyaad uu kaba soo naqliye xadaثna hdا بن khاaلد وشhaybان بن فروk qال xadaثna حmad بن سلمة عن hاbت البناني وسليمان التيمي عن أنس بن مالك أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم qاaل أتyت waan imi oo waan maray وفي رiواaيaة hdاbn marrt waa isla mid oo waxaan maray عlى موسى نeبi موسى laylata usriya bi habeenkii la idheelmiye ee dee waxa weeyaan waa isra habeenkiisii cinda alkathiibi alaxmari waa meel burciid tuulayd oo casayd oo ciidda mala casayde ayaan agteeda oo waa ti aynu soo marayna rasuulka ilaah inuu yidhi halkaasaa qabrigiisu yahay oo haddaan imika joogo waan idin tusilaa dariiq dhinaciina weeye waa halkii qabrigiisu ahaa ayuu kuba maray waa intaana de baytulmaqdisiya la ysuguma iman walxaal huwa isagu qaa'imun waa intii uu sii socday rasuulka ilaahay isagoo taagan oo yusallii fii qabrihi qabrigiisii ku tukanaya oo nebi muuse ayuu maray oo qabrigiisii ku dhex jira oo dee qabrigiisa dhexdiisii kuba tukanaya taas baa rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayna yidhi walow dee halkaa xaaladiisu aanay ku koobnaan baytulmaqdisna rasuulka ilaahay kulaba kulmay waana halkii uu ku tukiyey rusushii loo soo ururiyey samooyinkii ama samadii lixaadiyana uuguba tegey isagoo haddana halkaa dee ruuxda ama isagii jooga hadalkii dhex maray iyo umuurihii iyo si usoo dhoweeyeyna waa tii aynu xadiidkii dheeraaye israa iyo axaadiidta aynu kuba soo maray bal intuba waa habeenkaa keliya dhacay dee xaaladuna waa xaalo ina aan adduunyo xaaladeed ahayn adduunyo miqyaaskeed iyo waxyaalahaasna laguma xisaabinayo arrinka in salaadan uu tukanayeyna maaha dee salaad takliif ma aha takliif maaha ee waa san tasbiixdan iyo taxmiidan dadka ahlujannaaba lagu ilhaaminayo sa nafaskooda loogu ilhaamiyey arrintu raaxaysi iyo macaansi ah ee wax dhulay soo saaran iyo takliif lagu kelifay aanay ahayn taa baabkeedii un bay noqon taasoo waa dee baab tashriifoo ilaahay kuma karaameeye cibaadaday markii hore laba iman jireen inay kulaba yimaadaan arrinkuna waa arrintaa dee waxa weeyaan aan ahayn adduunyo arrinkeed ee arrinkaa barzakho rumayn la rumeeyo un mooye kayfiyadeed say uba dhacaysaa taasi dee wax inoo yaalla ma aha ee waa san umuuraha janno iyo naar bal dee dadka aan iyagaba ahayn kuwa qaarkood ina qabrigoodii lagu cadaabayo qabrina kuna qabrigoodii loogu raaxaynayo waa ta aan rumaysannahay ictiqaadkeenna ay kaba mid tahay laakiin say u dhacaysaa taasi wax aqligeennu suuraysan kara maaha salaaday tukanayaana imaka tan taawooy rasuulka ilaahayna haddaba qabrigiisi isagoo tukanayo kuba maray وxdثnا علي بن khشhرم قال أخبرnا عيسى يعن بن يونس وxdثnا عثمان بن أبي شhيبة قال xdثnا جرير كلاهما عن سليمان التيمي عن أنس وxdثnا أبو بكر بن أبي شhيبة قال xdثnا عبدة بن سليمان عن سفيان عن سليمان التيمي سمعت أنسا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مررت على موسى وهو يصلي في قبري وليلة الإسراء وزاد في xadيiث عيسى mrrt ليلة srya b نبي msad maray sheekuna wuxuu leeyahy xadiidkan horaan usoo شharxnay dee madaha laftigan inuu inoo soo maray laakiin waxaynu soo marnay isagoo rasuulka ilaahi markuu صifadii siduu u ekaayo tilmaamaya nebi muuse iyo nebi ciise iyo dee uu inoo tilmaamay baa waxaa laba socotay iyo ibrahim iyo inuu yidhah waxaan arkay muuse saasuu ahaa wahuwa qaaئm yuصلي waxaana dhici karta inaana qabrigaba noqonayo masjidkii noqoto waayo masjidkii ay noqoto waana halkii uu kuma tukiyey rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh ama ha tukiyo intii uu sii socday oo intaanuu samooyinka fulin ama markii uu kaba soo noqday labada qowlba culimadu way leeyihiin kolley xaafid ibnu xajar iyo waktiga horu kaba dhiga ibnu kahiir iyona malama soo laabankiisii ayay kaba dhigaan kolley oo markaa dambe uu sooba noqday inay salaadaniba ahayd calaa kulli xaalin ambiyada waa tukiyey rasuulka ilaahay baana imaamkoodii ahaa de waana kuwaa tukanaya xaaladna waa xaalada de waxa weeye in maala aynu dee rumaysanahay laakiin suurada inaan garanayn gees kalena de waana xaqiiqo waxani gees kalena ma aha takliif may ahayne waa arrintaa dee takriimka iyo tashriifka iyo saa dee taladudka iyo raaxaysiga cibaadadan iyo salaadii laguma raaxaysanaya arrintu ahayde ama takliifka daartiisii may jooginba wey wazaada fi xadiidka kolley dad ka dambeeyey oo laga yaabo ummaddan kaba mido ay dee waxyaalo ay tan ku dhow kaba soo naqliyaan bu saaxib almufhim iyo soo naqliya de qolooyin kalena way soo naqliyaan laakiin ta inaada xaqiiqada og dee shaksi ay magacaabaan oo ay dhahaan saasa laguma arkay bal rasuulka ilaahi mararta calaa muusa wa yusalli fii qabri halkaas baan ku dhaafaynaa nebi muuse babun fii dikri yunusa calayhi الsalaamu iyo وqول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لعبd أن يقuلa أنا خyر من يونس بن مtاd xadيiثku waa inoo soo socdaa waana waxaan soo aragnayna way jireen de xadiidkii maka kan muuse un akhirkiisa jumladii laba socotay hadda nebi muuse sheegitaankii iyo xuskii iyo rasuulka ilaahay qowlkiisi yihi uma habboona shaksi inuu yidhaaho anaa ka khayr badan nebi yunus taas ayuu baabkeeda yahay xadaثna abubakr بn abi shaybata ومحamed بn الmuثanى ومحamed بn bashaari qaluu xadaثna mحamed بn jacfari qaala xadaثna shucbaة can sacd bn ibrahima qaala samictu xumayd bna cabdالرaحman yuxadiثu can abi hurayrata can الnabiyi slى الlahu عalيه waslm xumayd bn cabdiraxmaan ibn cawf weeye ayo xumayr bn cabdiraحmaan alxijari kolley dee halkii uu inooguba sugnaa kitaabka hore inuuba soo dhaafnaye ninkan soo noqnoqonaya waa ninkan dee aalo ina cabdiraحmaan ibn cawf عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال وxuu hi يعني الله تبaaرaكa وتaعالى لاa ينبغيi uma haboona oo waxa dee u cunamaba laaئqa la gudboonba maha لcabdi adoon li aniga u sugnaaday وqاaل بن المثنى لcabdي adoonkayga waa dee شhaخصi kastaba weeye an يquuلa inuu yidhaaho أna anigaa ka khayr khayrun ka khayr badan waa ruuxan dee cabdigan weeye isagoo issheegaya yidhaha anigaa ka khayr badan min yunus bni mata calayhi الsalaam ta wax u laa'iqoo ruux dee u haboon oo dee una toosan ama uma banaan ma aha shaksi inuu taa yidhaaho qaala بn abi shaybata mحamed bnu jacfari can shucbata oo isaga waa wax kale maahe halkaa xadaثna mحamed ibnu jacfar aan soo aragnay ee saddex sheekoo muslimna ay isaga ka wada warinayeen ayaa waxa weeyaan ee uu yihi xadaثna shucbato ayaa riwaayada abubakr maxay ahayd xadaثna mحamed بnu jacfari can shucbata can unba waa halkaa xadaثna bedelkeeda lakin waa ibnu abi shayba labada kale xadaثna baa meeshooda ama riwaayadoodu ay ahayd xadaثna mحamed بn المثنى وبن bashاri wlfd لبن المثنى qala xadaثna mحamed بnu jacfari qaala xadaثna shucbato can qataadata oo shucba markii hore sacd ibn ibrahim buu kaba wariyey imaka iyadoo xadiidku hor xadiidku xadiid ibnu cabaas yahay oonu kii abi hurayre ahayn laakiin macnihii xadiidka hore ama waa mid lamida inoo soo socda can qataadata qaala samictu abalcaaliyati yaquulu abulcaaliya rufiic ninkii la odhanayo waaye waa nin taabiciyo weynaa waqtigii rasuulki ilaahay baa islaamay laakiin rasuulki ilaahay aan laba kulmin waana nin dadkii mawaalid iyo addoommo ahaaye markii dambe la xoreeyey mala haweeney baaba xoreysay waana nin caalima xagga tafsiirka iyo cilmiga kaleba oo dee taas oo kale ibnu cabaas baa lasoo naqliya amay dee dhacday inuu iyadoo raggii dee ashraafta ama nasabka sare lahaa qoraysh iyo kayrkooda waqtiguu basre mawaaliga kaba ahaa ay fadhiyaan hoostiisuu sariirta agtiisa ama sariirtuu isaga ku fadhiisinaya uu kuma fadhiyo dee waa cilmigiisii uu lahaa daraaddeed olahaa cilmigu dee ruuxii addoonka ahaa ayuu sar ayuu fa saaraa dee meelahaasoo dee ama asiradii boqorada uu saaraa abulcaaliya yaquul haddaba xadaثanii ibnu cami nabiyikum waa nebigiina in adeerkiibaa ii waramay salى اllahu عalيه wasalam ibna cabaasin can الnabiyi salى اllahu عalيه waslama qaala maa yenbagii licabdin addoon uma haboona an yaquula inuu yidhaaho ana aniga oo addoonkiibaa issheegayaba aniga ayaa khayrun kaba khayr badan waa tafsiir waxaa kaloo bel maalan riwaayada hore ana taas dee ku cad oo aan macnaha inooba markaa dee inoo caddaynaysaba ine waa ka laa yenbagii licabdin li ama licabdi an yaquula ana waxaa kaloo halkan ixtimaalaba inuu an yaquula addoon uma haboona inuu yidhaaho ana aniga nebi muxameda ayaa khayrun ka khayr badan min yunus bni mata yunus bni mata anaa kaba khayr badan taa inuu yidhaaho uma haboona bal kolley dee wixii aan markii hore soo sheegin ee tafdiilka ahayd halkan iyo rasuulka ilaahay haddii loo celiyo damiirkii ama ha noqoto intii aanu ogaan inuu afdal albashar yahay ama dee tawaaduc haba noqotee kolley iyo tudiidaya tafdiilkii bal tanqiis keenaye waa umuurihii aynu soo maray maka wax tafsiiroo inoo cusubo inuma imanayaa ma jirte laakiin cibaarada halkan ana unba barhkood ay yidhaaheen waxaa ixtimaal inuu rasuulka ilaahay uba laamayo waana taan soo laqbaynay waxaa kaloo ay bamatalan ah ixtimaal inuu ruuxa qaa'ilkaa an yaquula inuu yidhaaho oo dee qaa'ilkaasi ana oo markaa isagii uba laamayo oo bal taasba weeye kolleyna waxay culimadu yidhaahaan arrinkan un dee waana taa aynu soo marray walaa aqulu ana axada afdalu min yunus bni mata taa waa ti aynu xadiidkii hore kuba soo marray nebi muuse xadiidkiisii aakhirkiisii kuba soo marray horta marka waxa ay tahay un waxa nebigan gaar ahaan rasuulka ilaahay uuba sheegay dee qur-aanka markaynu egno qisadiisa waa taa kuba sugnayd markii qoomkiisa ay rumayn waayeen isagoo taa kaba cadhaysan iyadoon looba idmin inuu tegey ilaahay baana wuxuu yihi faltaqamahu lxuutu wahuwa muliim macnaha waxa liqay xuutkii wahuwa muliimun ay aati bimaa yulaamu caleyhi wax lagu canaantay isagoo la yimi ayuu oo dee idan la-aantan uu tegey waxaa kaloo qur'aanka ku sugnaydba fadana an lan naqdira caleyhi wuxuu mooday markaa dee uu isagoo muqaadiba qoomkiisii kaba tegay dee iyadoon la odhan kaba tagba oo markaas markay rumayn waayeen weeye inuu bal maala naqdira caleyhi haddii la idhaha inaanan awoodiyo anaan karahayn oonaan taas ama naqdira haddii la idhaha min atadiiqo anaan cidhiiryahayn oo halka aan gelinay anaan gelin karahayn baabuu muday umuurahaas baa dhici karta ruuxi inuu u qaato meeshii uu ruuxi in uu uba qaato dee waxa dee martabadiisii saree nubuwadiiyo taas ka hooseysiinayaiyo taasba uuba qaato qisadii oo axad suuraysto in martabada nebigeed kol haddii la yidhi wahuwa muliimun fadana an lan naqdira caleyh fanaadaa fi dulumaati bal matalan umuurahaas in martabadii aanu ambiyadii kale laba mid ahayn ama wax martabadiisii hoosuu dhigaya in lagaba fahmo taas in looba qaato oo qisadii loo maleeyo ama dadka qaar ama dadka jahaaladii ay uba maleeyaan marka rasuulka ilaahi baa salawaat ullaahi wasalaamu calayh dee arrintaa nebi muuse yuunus kaba dhacday inaanay nubuwadiisii ina xataa haba yaraadee wax kaba raaridin martabadiisii aanay waxba ka raaridin isagoo caddaynayuu tan u sheeguu gaar ahaantiisa uba xusayoo bal dee markaasi isagu ama isagu ay naftiisu cajab gelisay oo cibaado aad iyo aada ugubeed matalan xeel dheeraaday inuu islaam ala adaaba ka mudo nebi yuunus ama ruuxu moodo arrimaha isaga kaba dhacayo qisadan qur'aanka ee isaga uba soo aroortay marka la eego qisadiisoo dee imika kuma soo aroortay meelo suuratambiyaata kuma jirto saafaad kuma jirto dee dikrigiisu suuratunuunna waa ka kuma jira oo dee matalan suuratunuunna waa kuma jira umuurahaasi in bal ay ugu sugan tahay nuqsaan iyo waxyaalaha si aan loogaba fahmin baa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh tan yidhi darajadiisii nubuwada waa taa waa ka markii dambena ilaahay qoomba uba diray boqol kun iyo in kaba badanba loo diray ay rumeeyeene bal iyagoo dee ciqaabkii markuu kusoo dhowaaday iimaan iyagii lagaba helay waa tii la dib dhigay bal matalan ilaa waqti la nooleysiiyo dad kale kole dee halaagoodu yimaado dee waa la halaagiiba jiraybe bal umuurahaas weeye tan baa markaa macnuu yahay iyo gaar yeelkan ama rasuulka ilaahay khaasi kan dikrigan ama arrinkan uu kuba khaas yeelay nebi yuunus waxaana xadiidka inoogu suga nasabu ilaa abihi rasuulka ilaahi aabihii buu nisbeeyey oo macnu waa maxay matahani waa aabihii iyo siay barhkood yidhaaheen hooyadii maaha barh baa ka dhigay inay hooyadii tahay meye waa aabihii oo yunus ibnu mata magac matahani waa aabihii oo rasuulka ilaahi wuxuu tiri aabihii bal markaa xadiidkii waa nasabu ilaa abihi baabu min fadaa'ili yuusufa calayhi الsalaam weli ambiyadii baa inoo socota laakiin haatana aad baan uga dhow dhownahay نبي يوسف الفضائشhiisi wax kaba mid a ayuu baabkiisi yahay xadثna زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعbayd اللh بن سعيد qالوا xadثna يحيى بن سعيد عن عbayd اللahi qال أخبرنيi سعيد بن أbي سعيد عن أbيه عن أbي هريرةa horta يحيى بن سعيد waa qaطاan weeye isaga halkan gelaya أnصاri ma aha cubayd لlahina waa cubayd لlahi بn cmr بn xfs بn cاasim بn cmr بn khadaab oo in badan qadan isagoo wax ka warinaya aynu soo maray ninka caalimka ahaa naaficna in badan wax ka warinaya ama min kibaari asxaabihiba ahaa saciid بn abi saciidkana waa saciid الmaqburi aabihiina dee waa abu saciid kaysan labadooduba asxaabtii abi hureyre kaba mid ahaayeen labadooduba abu hureyre way soo gaadheen eh saciid kolla san oo kaleu aabihii waasitadii kagaba wariyaa kolle abu hureyre toos buu gaba wariyaaoo saciidna aftiisu waa la kulmay saciid ulmaqburi labadoodaba nisbadan way wada leeyihiinbe waxa weeyaan abu hureyre waa la kulmay isaguna laakiin maanta waa axaadiisii aabihii kaba warinaya dariiqa aabihii can abi hurayrata qaala abu hureyra wuxuu yihi qiila waxaa la yidhi yaa rasuul allahi man akramu nnaasi dadka yaa ugu sharaf badan ugu karaamo badan qaala wuxu uhi atqaahum ka ugu cabsi badan kaas qaala wuxuu idhi laysa can hada nasaluk anaa karamka iyo sharafta xagga taqwada kaba dhimanaysa anagu kuma weydiinayno oo laysa ma ahana can haadaa waa kanoo waa karamkii taqwada kaba imanayey iyo sharaftii jaanibkaa kaba imanaysay dee kuwa ku nasaluka kuwa ku weydiinaya maanaan ahaanin qaala wuxuu ihi markaa rasuulka ilaahay fa yuusufu yuusuf nabiy llahi nebi ilaahay weeye ibnu nebiy illaahi nebi ilaahayna inankii weeye ibni nebiy illaahi nebi ilaahay isna nebigaa kalena nebi ilaahay baa sii dhalay ibna khaliilillaah oo marka haddaad dooneysaan nasab dee sharaftii haddaad dooneysaan bal dee sharaf nubuwana ay raacday waxaa ugu karaamo iyo sharaf weynba dadka nebi yuusuf oo dee waa licaraaqatihi fi nubuwa isagii horta waa nebi aabihii yacquub waa nebi awowgii isxaaq waa nebi dee aabihii awowgiina waa nebi ibraahim waa khaliilkii ilaahay oo macnaa ambiye saa isu wada raacdo saa isu wada dhalishoon dee qoyska ahayn maba jiraanba marka hadday noqoto sharaftii kaba imanaysay nasab oo weliba sharaftii nubuwana ay raacday dee nebigaas isagoo ah ibnu halaaثati ambiya oo weliba khaliilullaahi uga dambeeyo ayaa dad u karaamo badan oo ugu sharaf weyn jaanibkaas qaalu waxay yidhahdeen markaa haddana qaalu oo markuu taa yidhi laysa can hada nasaluk annagu ka kuma weydiinayno oo jaanibkaa karamka jaanibkaasana kuma weydiinayno qaala markaa rasuulka ilaahi wuxuu uhi salawaat ullaahi wasalaamu عalayh facan macaadini اlcarabi tas'aluunii carab asalyaasheedii waa qabiilooyinkoodii iyo reerahoodii iyo usuushii dee jamcu macdin oo macdin waa meelahan macdinta lagala baxo ama laga soo qoto markaa de waa usuushii carbeed miyaa tas'aluuni i weydiinaysaan dee kollay tay weydiinayeenna waa taasoo wuxuu yihi khiyaaruhum kuwii iyaga kuwa doorkooda ahaa kuwa u mudan ahaa fi ljaahiliyati jaahiliyo oo dee macnaa akhlaaqda fiican iyo muru'ada iyo makaarim alakhlaaq iyo waxyaalaha dee dadka laguma xurmeeye maamuuska laguba yeeshe bal matalan taas ahaa sidq alxadiis iyo martigelin iyo ammaano gudashadeed iyo macnaa cishro wanaageed iyo bal jaanibkaa iyagu ahaa ee jaanibkaas iyagu khiyaartooda fi ljaahiliyati kuma ahaa ayaa khiyaaruhum fi lislaam xagga islaamnimada kuwooda u mudan ah idaa faqhu hadday iyagoo wanaaggaa hore lahaa ay islaamaan diintiina ay bartaan oo arrinkaa horey kuma sifoobeen ee khiyaarnimadaas ahayd sharaftii diineedna ay uguma korodhayo aqoontii diineed ay ku biirsadaan kuwan baa noqonaya dadka kuwa dee u mudan ama karamkaa ay weydiinaysaan jaanibkan ah dee kuwa u mudan kunay noqonayaanba taas baa rasuulka ilahi yidhi alxadiid kolley waa xadiidkan u maafilayaa dariiq kalena inoomu sii raacinba bal kolley nusqooyinka muslimiya malaa bukhaari meelay ku yar kala dunaayeen aniga matiga waxaa ii yaala fayuusufu nabiyullaahi ibnu nabiyillaahi ibni nabiyillaahi ibni khaliilillaah oo macnaa saddex nebi sheegitaankeed iyo khaliilkii ilaahay laakiin sheekhu sharaxa wuxuu leeyahay muslim nusqooyinkiisa waxaa dhacay fayuusufu nabiyullaahi ibnu nabiyillaahi ibni khaliilillaahi oo ujeedadu ka saddexaad ayaa muslim kaba maqan riwaayadka bukhaarina barhkood saasaa dhacay badhna san aniga matiga ii taalo marka waxay ka dhigan tahay hadduu saa sheekhu imika uu soo dhigtay sharaxa laftigan dhammaynaya ikhtisaar ha jiro maqsuud haba ahaadee laakiin muslim markaa laftigiisu kan ma ahayn bukhaarina riwaayaadkiisu kuwan maahae laakiin barhkood baa iyada san dhami ay dhacday marka wuxuu leeyahy riwaayadaa dee saddex nebi intay israacaan khaliilka ilaahayna ka afraad yahay ayaa asalkii ah ta kale laakiin mukhtasar bay noqon waayo dee yuusuf waa ibnu yacquub ibnu isxaaq ibnu ibraahim oo saas weeye bal imaka sheekhu tu ka cabiray baa ah lafdigan oo saddexdoodii nebi inta la wada sheegaya khaliilkii ilaahayna laba sheegay muslim riwaayadiisa inaanay ahayn ama nusqooyinkiisa aanay dhicin lakiin waa maqsuud waa ikhtisaaruun laakiin aniga wa iiba taala taasiyeed waa mid kolle yuusuf luqaadkiisana lix luqaya buu soo naqlinayaayo saddex luqa waxay kala imanayaan siinta oo saddex xarako banaantay in la damiyo in la kasriyo in la fadxiyo yuusuf iyo yuusuf iyo yuusuf intaba iyo iyadoo halka awowda ay hamse noqoto oo markaa dee kolna hamsadii oo iyadoo la hamseeyey iyadoo lagaba tago dee lix wej bay markaa noqon bal wuxuu leeyahy culimadu horta alkaram waa kasrat اlkhayr waa khayrka badnidiisa karam laba yidhaahaa nebi yuusuf markay noqotona akhlaaqdii fiicfiicnayd iyo sharafkii nubuwo iyo sharafkii nasab oo ah ibni uu saddex weliba dee uu ku abtirsanayo intaasoo nebi intaasaa isagii u wada kulantay weliba waxa u raacay dee matalan sharafkii marka la eego ta'wiilkii ru'yada ilaahay subxaanah wa tacaala baray makansiintii uu makansiiyey riyaase adduunyo cadaaladii uu dadkii ku wada dhaqay oo waktigii abaaraysnaa waa kaa hadii markuu dadkii ugu gacanta uguba dhigay raashinka iyo wixii muddadii la beeranayo tobankii toddobadii sanadood ee isagu markaa fasiray haddaana cid kale gacanta kuba hayso waxaa la arki lahaa inaanu saa u wada gaadhin dadkii wax waddankii deganaaye wax dabad ugaba soo safrayba si fiican u wada gaadhsiiyey oo bal markaa abaartii tii lagagaba baxay bal umuuraha caynkaasa ee nafciga badan u yeeshay maalan raciyadii iyo shafaqadaas iyo umuurahaas oo dhan baa u wada raacay oo markaa sharafkii ugu badnaa ayuu kulansadayba oo bal haddaba laakiin taasi waa muddo xaggan taqwaduna waa karamkii diineed weeye waayo katratu khayr marka la yidhaaho oo katratu khayr ninkii isaga ilaahay kaba cabsanayay dee khayrkiisa adduunya khayrkiisa aakhiraba waa badan yahay isagaa dadna waa ka ina akramakum cind allahi atqaakum ilaahay u yihi laakiin kay ujeedaan baa iyagu ahaa qabaa'ishii carbeed rasuulka ilahina wuxuu uguba fasiray dadkii akhlaaq fiican lagu yaqaanay dhaqan fiican lagu yaqaanay muru'o iyo asxaab dee ahaa ee dadka sharaftooda iyo xurmada iyo lahaa waxyaalaha aan fiicnayn iskaba dhowri jiray hadday islaamaan ay diintiina bartaan iyagaa dadka kuwa ugu mudan noqonaya taas baa rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh xadiidkan uba sheegay oo ah usushii carbeedna dadkii dee makaarim alakhlaaq iyo muru'a lagu yaqaanay islaamkii markay ku biirsadaan arrinkaa hore fiicanay lahaayeen bal islaamkuwa dadka ku dhiirinayo aqoontii diineedna ay yeeshaan iyagaa dad marka la eego xaggaa kuwa ugu mudan ugu karaamo badan noqonaya waa xadiidka macnihiisu siduu inooguba yimi bab min fadaail zakariya calayhi الsalaam nebi zakariya bal fadaaishii uu lahaa wax kaba mida kale waa xadiid isnaan dariiqee lahay xadaثana hadaam bnu khaalidi qaala xadaثana axmed bnu salamata can haabiti can abi raafici can abi hurayrata ana rasuula اllahi salى اllahu عalayه wasalam qaala kana zakariyaau najaaran kale waa luqaadkii in lamade iyo in la gooyo hamzadaas oo maqsuur lagaba dhigo luqaad kalena way jiraane labaduba waa wax banaan e najaar buu ahaa nijaar buu ahaa oo macnaa de waa si ambiyadii kaleba ay ahaayeen oo waxa ay gacmahooda ku kasbadaan bay cuni jireen oo si rasuulka ilaahay ba yihi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh ruuxa wuxuu cuno waxa ugu fadli badan kasabkiisa nebi daa-uudna dee waxa weeyaan wuxuu cuni jiray isagoo meligaba boqorna ahaa nebina ahaa min camali yadih rasuulka ilaahiyna waa kii dee bal racyigii iyo dee nebi muuse iyo kuwaas baan garanayno haddaba najaar buu ahaa waxaana xadiidka ku sugan buu leeyahy najaarnimada horta dee sanaa'icdu waa wax shay banaan bal waa wax dadka laguba dheerinayo nijaaraduna waa shaqo fiican oo wax muru'ada ruuxa iyo waxyaalaha hoos u dhigaya maaha waa sanca faadila ee nebi zakariyana fadiladiisa inooguba sugan kana zakariya najaaran baabu min fadaa'il alkhadiri calayhi الsalaam waa baabkii ugu dambeeyey kolley xadiidku aad buu u dheer yahay laakiin si uu ama kalaamna waa iska yeelanayaaye bal riwaayada hore laqbadeedan haddii aan isgaadhsiin kara aan isgaadhsiinayaa riwaayada ugu horeysa weliba haddii kalena meelun baaban kuma joogsan waxyaale qaarkood sharaxoodana waan iska dambaysiisanaynaa kol haddii qeyb dambe oo markaa cashar kalea iskaba koobnaanayo waayo aniga mujaladkaygaa ku dhammaanaya intan kuba dhammaanayo laba mujalad daaween dambeu soo wada qaadanaye laakiin kolley sharaxiisi iyo meelihii hadal uma baahnaa imaka ma makansanaye aan laqbadan yar wadi ee de waxaa casharka ka dambeeya ayuunba inooguba noqon markaa waa khadir calayhi الsalaam sheekuna raximah الlahu tacaala halkan bal haddaan in yar yar horeysiiyo waxoogaa kalaamuu leeyahay in marka la eego masalada khadir ina kolley marka la eego iyo khaasatan masaladan tilmaamayaan waa masale culimada in badan shuqlisay marka ee wuxuu bal imaam nawowi hadalkiisaan yar qabanayaa taaliq sidaasa uma yeelanaye bal ama kolley anigaa le kitaabka imika ma sharxayo casharkood dee waan laqbadan wadayaaye wuxuu ka soo noqonayaa jumhuur الculamaa calى anahu xayun mawjuud bayna adhurina wadalika mutafaq عaleyh cinda suufiyati ahli الصalaح wاlmacrifa waxikaayaathm fi ru'yatihi واlijtimaaci bih wاlakdi canhu wasu'aalihi wajawaabi wawujuudi fi lmawaadic الshariifa wamawaaطin الkhayr akharu min an tuxsala waashharu min an tustar waa cibaaradii imaam nawowi raximah الlahu taعaalى khulaasadiisna ay tahy waa nool yahay waana ina dhex jooga marka la eego cinda suufiya iyo ahla salax iyo macrifana agtooda taasi waa waxaan khilaafo kuba sugnayn in xikaayaadka dadkaa lagaba soo naqliyey xagga aragtidiisa iyo la kulankiisa iyo in wax laga qaatay iyo in wax la weydiiyey inuu jawaabayo meelaha mudan ee khayrka oo uu joogo iyo waxyaalahaasna wax la tirin karaba maaha taas waa hadalkii imaam nawowi ibn صلاح buu kaba soo naqliyey isagana inuu yihi huwa xayun cinda jamaahiir الculamaa wالصاalixina wاlcaamaةu macahum fi dalik jamaahiir culamaa agtooda marka la eego iyo dadkii saalixiintaa camadna iyagii lama jiraabe waan olyahay weliba hadalka ibnu salaxba ah bacd almuxadisiin baa inkaarka noloshiisa uu la gooni noqday bal marka dambena ma nebiba ma rasuulba ma weliba iyo waxyaalo taas buu sii wadaayo kolley aanan imika doonayn inaan sii dhexgalay lakiin masalada koobaad uman in yar yar eegaya waxaan leeyahay waa masaladaas xagga noloshiisa ma nool yahay oo ma joogaa mise dabeer horuu dhintay oo masalo culimada in badan shuqlisay shuqlunkoodaas waxay noo tilmaamayaa labada dhinacba mualafaad gaara oo barhkood maanta ay madbuuc yihiin iyo dee barhkood yani mualaf gaaraba noqona haddii gaar loo saaro malaa mualaf noqon lahayo kutub iyaguna madbuuca kuba dhex jira ayaa jira khilaafkoodaas oo nin hore oo dee qudamada xanaabilada ka mida ibnu munaada la odhanaya juz buu dejiyey uu leeyahay waa dee ama kitaab buu leeyahay juz buu leeya uu leeyahay dee waa dhintay ber hore u dhintay ma noola taa uu kuba inkirayo nin kaloo xana xanaabilada un kaba mid ahaa isaga ka dambeeyo ibnuljawsi mucaasirkiisa ahaa oo ibnu cabdilmuqit la odhanaya isaguna juz buu dejiyey taa muqaabilkiisuu leeyahy waa nool yahay oo isaguna taas oo kale ibnuljawsi juz dhan buu leeyahay oo isaguna dee kolley waxyaalo uu idhaaho dee qur'aanki iyo xadiidki iyo ijmac iyo waxyaalahu soo qaada u leeyahay may laba noolo oo kaleo taasna isagu u leeyahay iyadna juz hor loo madbuceeyabaa caliyulqaari leeyahay oo waxa weeyaan isaguna umuurahan kuba tacalluqsan taas buu leeyahy xaafid ibnu xajar fatxulbaari marka calaama inu la joogo kitaabka kitaabu alambiya mujaladka lixaad oo kale dee waxoogaa ama dhowr safxo dee fatxulbaari ah markaa waa suduurta isku dhow way roonaan layde ayuu kaba hadlaa masaladan dee rogroga laakiin kitaabkiisan kale isaaba oo uu ku soo arooriyo dee asxaabta halkeedii kuba soo arooriyo masaladan iyo bal wixii jiraya wixii soo arooray iyo waxyaalo dee waxay noqon lahayd haddii intaa gaar loo saaro mualaf gaaray noqon lahayd ibnu kathiir bidaayihiisa iyaduna hadalku waa dheer yahayba ibnu taymiya majmuuc alfataawa walow dhacday meel waxa weeyaan uu de isagu leeyahay ma noolo oo taas lakiin haddana meel fataawihiisa kaba mida waxaa ku sugan isagoo le waa noolyahay waa meel majmuuca fataawaha kaba mida ayay kuba suganta barhkood ay leeyihin kuwii de kitaabka soo madbuceeyey risaaladan iyo saasubaa la arkay ama laba helay waana hadalkiisa ay soo naqliyeen bal waxaan leeyahay markaas ibnuqayim oo kale kitaabkiisa munaar munif oo kale waxyaalo walow de markaas culimada marka la eego kalaamkoodii de iskaba daa de qolooyinkan kale kalaamkoodii labada dhinacba waa kuwaas mualafaad kala duwan iska hor imanaya oo bal taasaa jirta oo ah waa nool yahay iyo ma noolo iyo taas oo kale bal waa intan hadalkiisan aan horreysiinayo masaladu waa masalo weyn oo culimada muddada shuqlisay oo markaa ibnu munaada laga soo bilaabo oo qarniyo de afraad noqonaya ilaa qarniyadeenii dambe ay soo gaadho kalaam jiray oo bal de taaliif iyo waxyaala ka hadalkeed jiray waa khilaaf ama aada u weyn iyo hadal dheer oo ay culimadu sooba naqliyaan iminka halkan uma jeedo maxyaala kala dejerisa bal waxaan leeyahay xaafid ibnu xajar majmuuc rasaa'il almuniriya waxaan filaya risaalo dhan oo iyadna madbuuca oo gaara ayaan de haddaan umalayna maayo in laga soo saaray kitaabkan laga soo saaray waa su-aalo la weydiiyo kaba jawaabaya oo majmuuc rasail almuniriya ku dhex xunbacaysan ma jirto khadir arrintiisa bal waxaan leeyahay taasi waa in yaroon hordhac ugaba dhigaya kalley casharka habeen dambe ayaanan dee umuura qaarkood yar ishaari doonaa iyo bal waxyaalo qaarkood ee intan hadalkan imaamna wuu yihi oo isagu bal matalan iyo saa dee ayaan yar qabanayay un baan leeyahay ee masaladu waa masaladii culimada shuqlisay markaasoo jawaanib kala duwan bal matalan kaba shuqlisay oo ah khaasatan waa noloshiisa iyo de manebima misao de kolle qur'aanka waxaa daahira wamaa facaltuhu can amri daas iyo inuu nebi ahaa waxyi uba imanayo taasi waa ta daahirka eenu weli arrintiisu ahayn waa kan rasuul uba tegay isaga wax kasoo baranaya ama looba diray laakiin masalada ugu yar hadalka badani waa taa kolley wixii intaa dhaafsana insha allahu tacaala bal waan yar dib dhigtay xdثna cمر بن محمد الناqدي وإسحاq بن إبراhيم الحنdلي وعbayd لله بن سعيد ومحمد بن أbي cمر المkي كلهم عن بن عyynة ولفظ لبن أbي cمر قال xdثna سفyان بن عyynة قال xdثna cمر بن dيناr عن سعيد بن جuبير قال qلت لبن عabاس ba waxaan ku idhi إن نوف نوف البikاriya reer bikal waa nin adigu taaبiciya weeye bikaanla kollay walow malaha riwaayaadka qaarkood iyo waliba sabakaaniya barhkood ay ku dabdiyeen laakiin tay raajix yeelaan culimadu waa bacdu inay kasirsan tahay kaafkuna aanu shad lahayn waa reer ximyar ama hamdaan kaba mid ah waana nin taabici oo saduuqa kollay kuufana waa joogay waktigan hadalkani kaba dhacay waana nin qaasi ama waacida oo dadka wacdihi jirayna wa ahaa waana nin taabici oo saduuqaan leenahay waxaana la yidhaahaba kacbulaxbaar ninkii la odhanayey ayaa hooyadii qabay bay yidhahdaan oo waa ibnu imra'ati kacbil axbaar taas bay yidhahdaan haddaanu adeerba u noqon siday barhkood yidhahdaan lakiin taa hore ayaa culimmadu u badan yihiin nin kaleo iminka waxa weeyaan jubayr ibnu now nawf laba yidhaaho isna taabici waa jiraa barhkood u qaateen inuu ninkan inankiisa yahy lakiin sida xaafid uu yidhaaho may laba nin bay kala yihin wala asalkoodu reer yamaneed wada yahay ninka kalena reer albakiriyi baa isaga nisbada u timaado waana reer hamdaan uu kaga mid yahay ina nawfan ilbikaariya yazcumu wuxuu sheeganayaa ana muusa nebi muuse calayhi الsalaamu saaxibu bani saaxiba bani israa'iila oo nebi reer bani israa'iil saaxibkooda waa nebigii loo diray ahaa laysa inaanu ahayn huwa isagu laysa inaanu ahayn huwa isagu muusa muuse saaxib alkhadiri khadir saaxibkiisa calayhi الsalaam oo macnaa waxa ninka nawf baa wuxuu yidhi waa ninkaa waacedkaa kollay kuufana way ahayd laakiin markan dambe xijaaz buu yimi oo ibnu cabaas uguba yimi saciid ibnu jubayr isagoo maalin gurigiisii la joogo oo dadka ku yidhi iweydiiya e ruuxuna hadduu markaa dadkii bal doonaya inuu cilmi isagii u baro aanu markaa wax kale kaba baqanayno de in quruur iyo waxyaalaha sigalo taasna basi kuma sugnay ibnu cabaas baa saa lahaa ayuu su-aashan weydiiye uhi nin saasoo waacid ah oo qaaso ah ama qaasiya siduu kaba cabiray ayaa hadalkaa yidhi oo noof albikaa la yidhaha kuufa taas buu kuba yidhi oo wuxuu ninkani markaa leeyahay nebi muuse de inuu horta khadir meeshii muuse qur-aankii bay kuba sugan tahay oo uu tegey buu qur-aankii kuba sugane taa ma diidana oo isagu maydayna naskii qur-aankaaba ahaaye laakiin wuxuu leeyahy muuse reer bani israa'iil muuse bnu cimraanna waa muuse kale oo isaguna reer bani israa'iil un ahaayo nebi muuse abtirsinta ku galo magaciisa sheegay taas baa uu yahay ee ninkan ma aha muuse reer bani israa'iil maaha malaa dee t u arkayna dee muuse reer bani israa'iil ee towraad ilaahay kuma soo dejiyey inuu bal masalan dee addoonka kale loo diro oo la yidhaha cilmi ama ninkaasaa kaa cilmi badan ba malaa taasaa labada isu qaban waayo waa muuse kale buu yidhi haddaba saasuu yidhi faqaala wuxuu yihi kadaba caduwullaahi cadowgii ilaahay been buu sheegay tanna malaa hadalku ka cadhooday ee dadkuu leeyahy yaan hadalkaa la rumaysanin taas buu gaba jeedaa marka hadalkan wuxuu u yihi siday culimmadu halkan yidhaaheen wa calaa wajhi اliqlaadi wالzajri can mili qowl waa isagoo adkaynaya isagoo dadka ka zajrinaya in hadalkaa la rumaysto ama kaasoo kale la yidhaahe maha inuu ictiqaadsanaa cadow ilaahay xaqiiqatan inuu yahay ee waa mubaalaqo uu ku xeel dheeraanayo hadalkiisan inkaarkii weeye uu ku xeel dheeraanayo u leeyma arrinku saas ma aha bukhaari oo kale waxaa kuba sugan isagii ninkii taabicigaa xur ibnu qays la odhanayey waxa weeya dee asxaabtii cumar iyo majliskiisa iyaba aha sida xadiidkiisna kuba yimi inuu ay isku qabsadeen waa ibnu cabaas iyo taasoo ibnu cabaas lahaa waa mayi nebi muuse bnu cimraan kaasna uu yihi meha taas waa ad waa qiso kale oo markaa ubay ibnu kacab oo soo maray ay weydiiyeen u yihi aniyo saaxiibkay taasaan kuba muranay ee bal kaba warano markaasu xadiidkan dee umay ibnu kacab u sheegay marka taasi waaqacadaasaa horreysay tanna waa waaqaco kale سمعت waxaan مqلay أبي بن كعب يقuل سمعت رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم يقuل قاma موسى موسى istaagay عليه السلام khadيبا xاariya isagoo khudbaynaya في بني إسرائيل reer بني إسرائيل dhexdooda ayuu kaba khudbaynayey فaسئلa waa la weydiiyo waxa lagu yihi ayunaasi dadka keeba aclamu dadka yaa u cilmi badan dadkii waa de sida xadiidka kuba yimi duruqdiisa kale waa la ooyey waa la khushuucay sidii dee uu dadka u wacdiyayey oo u waaninayo ayaamihii ilaahiya nacamtiisii riwaayo inoo dambaysaba uu sheegayey dadka markay khushuuceen ee qabayay su-aashana la weydiiyey faqaala wuxuu uhi ana aclam anaa dadka ugu cilmi badan oo dee markaa marka la eego towraad baa ilaahay subxaanahu watacaala iyo kitaabkaa xataa reer bani israa'iilka ka dambeeyeyna ambiyadii ka dambeysayna isagun ay raacayeen maca nebi daa-uudba isagu wax ku xukumayay ama kitaabkiisa zabuur mawaacid iyo taasuu ahaa nebi ciise xataa dhammaan ma dee injiishiisu may wada nasakhin bal masalan taas ayaa ilaahay kusoo dejiyey isagaa ilaahay la hadlay oo kalama allahu muusa takriiman mubaashara ahaan waa arrin kale oo dee iyadna uu kaga dunaa ambiyada kaleba u kaga mudnaa bal adigu tan buu kuma jawaabay qaala wuxu uhi rasuulka ilaahay facataba allahu caleyhi ilaah baa ku canaantay arrinkan idla darudba kol haddaan u celin alcilma ilahi o de waxay allahu aclam inuu yidhaaho khalqiga ilaahay lama wada ogaan karo oo de inuu markuu ilaahay u celin waayo cilmigii oo u odhan waayo allahu aclam baa ilaahay subxaanaه watacaala kuga canaantay fawxalahu ilayhi ilaahay baa usoo waxyoodo wuxuu uhi ana cabdan addoon min cibaadiya addoommahayga kaba mida oo bimajmac ilbaxrayni labada badood meeshay ku kulmaanna kuba sugan ayaa huwa aclamu minka adiga kaa cilmi badan waa addoon addoommahayga kaba mid ah oo ku sugan halkaa labada badood isugu yimaadaan ayaa kaa cilmi badan kolley labada badood halkay ahaayeen culimada khilaafkoodu waa dee dheer yahay ama dee way kala yar fog fog yihiin barhkood kaba dhigay dhinaca ifriqiya malaa baddan cad iyo muxuudku halkay kuba kulmaan kaba dhigay way jireen kuwa dhinacan bari iyo ama ka dhigay ama dhinaca shimaal iyo way jireen dee taasna kolley waxaan jasmin karno oynu goyn karnaa maba jirto oo imika halkan sheekhu raximah llahu tacaala aqwaalihii dee kolley intaa in ka badanna malaa culimada way leeyihiin be imika majmac lbaxrayn oo kale de waa kaas barhkood baa danjo iyo agteeda waa meesha adugu odhu kolley de waa qadaacad dhinacyadeedaashee dee muxuudka kuba dhow taas bay barhkood yidhaaheen kuwa qaarkood dhinacan kale usoo dhoweeyeen lakiin waxaan leeyahay meel aan jasmin karno ama taasi ma jirto ilaah xaqiiqada og taase waa meel loo tilmaamay isaguna garanayey uu gaari karayey ayaa lagu ayaa ilaahay yidhi halkaasuu kuba sugan yahay addoon aan anigu leeyahay oo ku sugan bimajmac اlbaxrayn ayaa kaa cilmi badan qaala muusa muusa wuxuu yihi ay rabbi rabbigayow isagoo cilmigaa badan lahaa haddana markii la yidhi cid kaa cilmi badan baa jirta waa cilmigii ziyaadada ahaa buu dalbayaa rabbigayow kayfa lii bihi ay kayfa yatayasaru lii alijtimaacu bihi wey seebay iigu dhib yaraanaysaa oo ay igu sahlanaanaysaa inaan gaadho oon laba kulmo taas buu yihi sheekuna halkan fawaaidda culimadu ay sheegeenba oo ah nebi muuse inuu u socday addoonkaa ilaahay si uu laba kulmo uba kacay waa rixlada cilmiga dalabkiisa loo rixlay iyo istixbaabkeedi iyo bal dee inay wax muhima tahay bal weliba cilmigii wuxuu inuu korsadun buu doonayo cilmi wahyi aad iyo aad uba badan bee marka ruuxii caalimka inkastaba cilmi badan haba lahaade ciddii ka cilmiga badnaydna inuu u saciyo o wax kaba qaato cilmigii kasoo kororsado taasba iyo bal umuuro kaleo ee barhkood aan mar kale ishaari doono qaala muusa ay rabbi kayfa lii bihi faqiila lahu waxaa lagu yidhi ilaah baa ku odhanaya ixmal waxaad qaadaa ixmil xuutan waa kalluun samaka weeye fii migtali sabiil ku qaado waa kalluun oo waxa weeyaan markaas ma noola waa taa uu sahayan karayo dee kollayna si aanay uga xumaan waa taa ay kaba cabiraan waa la mixiyo dee bal matala mamarax si aanay dee adigu isu bedelinba ixmil xuutan fii migtalin faxaysu meeloo tafqidu aada weydo alxuuta markaad kalluunka aada wadato sabiil buu ku wataa waatay wax ka cunayaane sahaydooda a weeye bal matalan haddaba halkaad kuba weydo fa huwa sama meeshaasuu ku joogaa halkaa kolba aad ku weydo xuudkaas ayuu kuba sugan yahay faindalaqa waa tegey waindalaqa macahu waxaa isaga maciisii socday oo raacay fataahu fatihiisii waa nin khaadimkiisii ahaa weeye dee barhkood baa ka dhigay inuu addoonkiisii ahay lakiin waa kan xadiidka inoogu sugantay wahuwa yuushac bnu yuushac bnu nuunin waa nin reer bani israa'iil oo isaguna tirsinta waxa weeyaan reer bani israa'iila waa nebina waa isaga nebi muuse dabadiina isagaaba nebiga noqday nimankii jabaabirada ahaa laba dagaalamay markaa addoon ma ahayne laftiga fatana ma keenaysa dee shaabnimo nin dhalinyaro unbuu ahaayo da-yaroo markaa u khidmaynayey isaga u adeegayey wahuwa yuushac bnu nuunin faxamala muusa muusa calayhi salaam saas ayuu intuu la tegey ayuu dee si uu calaamadii wixii loogu yeelayna uu u wato ayaa wuxuu qaaday nebi muuse xuutan samakad ama xabad kalluunu fii migtalin zabiil ku qaatay wandalaqa huwa wafataahu isaga iyo inankiis ama khaadimkiisii iyo fatihiisii ayaa israacay yamshiyaani xaal ay soconayaan xataa ataya sakrata waa dhagax meel bada ku yaalay ilaa ay soo gaadheen oo yimaadeen faraqada muusa nebi muusa seexday calayhi الsalaam wafataahu iyo fatihiisi iyo khaadimkiisina meeshii way seexdeen laakiin wuu soo baraarugay fatahniyo fadaraba waxaa dhaqdhaqaaqay alxuutu kalluunkii waa meeshii iyada calaamadiiba joogaanbe xuudkii ayaa dhaqdhaqaaqay fi lmigtali ku sugnaa migtalka waa amar ilaahay waa arin dee mana odhan si ay bacdigood yidhaaheen biyo meesha caynulxayaat kuma yeelo wixii ay gaadhaanba u noolaanaya ku dhacayo waa ilaahba subxaana watacaala calaamadii u yeelayo adigu wixii baa ilaahay soo nooleeyo intuu dhaqdhaqaaqay ayuu meeshii ka baxay baddiina waa ku dhowye xataa kharaja min almiktari ilaa u kaba dhex baxay zambiilkii fasaqada fi lbaxri baddii agtiisa ahayd ayuu kuba dhacay qaala rasuulku wuxuu uhi salawaat ullaahi wasalaamu calayh waamsaka allahu ilaahay baa joojiyey oo ka qabtay canhu xaggiisa jiryatalmaay biyaha socodkoodii oo meeshii uu galay ayuunbaa biyihii ilaahay ka xidhay ka joojiyey xataa kaana ilaa uu noqday mithla daaqad sida daaqad ama godee saa usii banaan oo kale ama sarab sida laftiga qur-aanka inooguma suganoo macnaha halkii uu maray baa biyihii dushiiba ay kaba xidhmeen meel banaan bay noqoto la arkayo dhaqdhaqaaqiisii halkii uu maray laba arkayo biyihii markiiba may qarin fakaana lilxuuti xuudkii wuxuu u noqday meeshaasi saraban waa dee maslak iyo meel god uu maro ayay u noqotay meeshaa biyihii ilaahay kaba xidhay wa kaana limuuse waxaanu u noqday arrinkan nebi muuse iyo wafataahu cajaban wax lala yaabo oo wixii dee kalluunka ahaayee mar hore dhintay oo soo noolaado haddana biyihii uu dhex galay aanay markii uu galayba meeshii aanay qarsoomina biyi ay kaba xidhmaan ilaahay uu ka joojiyo oo god bannaan oo dee maalan taas uu noqdo waa arrin lala yaabo fandalaqaa way tegeen halkii arrinkii umuu sheegin waa arkayay fatihi wixii dhacay nebi muuse laakiin ma oga in kalluunkii ay wataan buu moodayaa markii ay tooseen meeshii buu ka dhaqaaquu kaba socday fandalaqaa way tegeenoo baqiyata yowmihima maalintooda dee ay in ka seexdeen intii u harhsanayd bay tegeen iyo walaylatihima waa habeenkooda dee habeenkii o dhan may wada socona waa qeyb kolley jarka way ku dabdiyeen halkan waleylatahuma oo bal aad moodday inay aada u daahir tahay oo maalintaa wixii uga harhsanaana way socdeen habeenkeedii ka dambeeyeyna way socdeen oo waleylatahuma fandalaqaa baqiyata yowmihima aan baqiyada raacino iyo waleylatahuma habeenkoodaasba way socdeen kalluunkiina waa ka maqan yahay waana kii dee zaadkooda iyo sahaydooda ahaa meeshiina soo dhaafeen wanasiya uu iloobay saaxibu muuse nebi muuse saaxiibkii waa fatihiya an yukhbirahu inuu arrinkii iyo wixii dhacay uba sheego ayuu iloobay falamaa asbaxa muusa nebi muuse markuu waa beristay calayhi الsalaam ayuu qaala yihi lafataahu fatihiisii ku yidhi aatinaa inasii hadaanaa hadadeenii waa waxaa gelinka hore la cunaa hada laba yidhaahaa laqad laqiinaa waan la kulanay min safarinaa safarkeenan haadaa kana nasaban oo intii horey socdeen inay halkii gaadhin may daalin waa maalintaa inteedii dambe iyo habeenkaa ay socdeen ay meeshiina soo dhaafeen dee laga helayey addoonkan ilaahay u socdaana uu kuma sugna ay soo dhaafeen ayuu daalay oo uu rafaad iyo nasab dareemay waxaan kala kulanay min safarinaa haadaa nasaban tacab baan kalaba kulanay qaala rasuulka ilaahi baa wuxuu ihi salawaat ullaahi wasalaamu calayh walam yansab nasiba yansabu macnaa ma daalinoo nebi muuse xataa jaawaza almakaan aladii umira bihi ilaa uu dhaafay meeshii la amray ee la yidhi waad ka helaysaa majmac اbaxrayn ilaa uu dhaafay daal muu dareemin iyo mashaqo qaala markaa fatihiisii baa yidhi saaxibkiisii baa yidhi ara'ayta bal waxaad iiga warantaa dee maadahani id waqti aweyna aan u dumanay ilaa sakrati waa dhagixi an halkaa seexseexanay fainii anigu nasiitu waan iloobay alxuuta dee arrinkan waa arrin weynoon la iloobin wax dee la ilooba mayhayne laakiin dee ilaahay baa xikmad iyo arrin dee uu ilaahay ugaba jeeda ama ayaa jirtay oo markaasu waa la iloosiiyey waxaa weyneen laba iloobinoo fainii anigu nasiitu waan iloobay alxuuta waa xuudkiiyo wixii kaba dhacay dee iyo sidii uu kuba dambeeyey wamaa ansaaniihi ima ilowsiinoo ila shaydaanu shaydaankuun mooye an adkuro ay inaan sheego on kuu sheego shaydaanka uun mooye wax kale imay ilowsiin waاtakhada waanu yeeshay sabiilahu dariiqiisii fi lbax ayuu dariiqiisii waa meeshii u marayu fi lbaxri badda dhexdeeda kaba yeeshay cajaban wax lala yaabo oo isagii taasa oo bal markaa mafcuul labaad baan kaba dhigaynaa sabiilahu iyo cajaban oo dee cajabna wuxuu ahaa nebi muuse iyo fatihiisii buu ahaa iyagu waxay laba yaabaan baa u ahaa bal kolley tafsiiro kalena dee kutubu tafsiir waaba helaysaan cajabkan iyo waxyaale laakiin kolley macnaha dee aada u soo dhowey waa kaase wuxuu ka dhigtay uu yeeshay dariiqiisii fi lbaxri cajaban macnaa waa maa yutacajab minhu nebi muuse iyo fatihiisuba ay laba yaabaan waa arrinkan iyo sidan ilaahay subxaana watacaala dee biyihii ugaba xidhay meeshii isagoo mar hore baktiyey oo waxani aanu noolayn intuu noolaaday biyihii uu galay taasba qaala muusa wuxuu yihi dalika arrinkaas waa inaan weyno oo isani dhacdo ee isaga waa xagga waa meeshaad ku weydun baa lagu yidhi kolley de markaas weytadaasna isagoo sidiisun ay sambiilkii ugaba waayaan iyo iyadoo tani dhacday intaba de waa waa halku kuma waayey imaka sidii ku waayeyna wuxuu noqday isagoo noolaado bay badi galay ma kii weeye kunaan ahayn nabaqii kuwa doonaya waxaan doonaynaba halkaas weeye fartadda way laabmeen calaa aahaarihim ay yaqusaani waa iyagoo raacraacayo oo dee soo raad guraya calaa aahaarihima raadadkoodii qasasan raacraac oo ujeedadu raadkoodii un bay dib usoo qaadeen halkii ay markii hore mareen bay soo mareen qaala wuxuu yihi yaqusaani aahaarahuma macnaa waa yatatabacaani waxay raacraacayeen oo ay dee raadkoodii hore soo gurayeen oy soo markaa hayeenuun oy halkii ay mareen iyo dariiqii markii hore ay ka mareen bay kasoo laabmeen aahaarahuma xataa ataya sakrata ilaa ay dhagaxii soo gaadheen fara-a nebi muuse wuxuu arkay rajula nin musajan ded lagu deday caleyhi korkiisa bihawbin oo nin maro jiifa oo maro ku dedan buu arkay fasallama calayhi muusa nebi muuse ayaa salaamay faqaala lahu lkhadiru khadir weeyaane kolley khadirna sida saxiixa bukhaari kuba sugan dhul iska banaanaabuu intuu ku fadhiistay un baaba dhulkii wuxuu noqday wada cagaar doog cagaaran un baaba kaba soo baxo faidaa hiya tahtazu min khalfihi khadra oo sidaas baa khadir loo yidhi bal matala wuu salaamay oo wuxuu ku yihi ana bdeetuu yihi markaa khadir ana ana min ayna way noqotaa kayfa way noqotaa mataa bay noqotaa adigu macaanidaa dhowrkaa way noqotaa ee bal markaas ibyalxaysuna way noqotaa oo la macno noqotaa ee min ayna marka hore ku laqbaysanayay ana ay min ayna xaggeebaa assalaamu salaamtu dee ay ugaba timo biardika dhulkaagano marar dadkaa dhulkaa uu joogay dad islaam oo salaamtan uu isagu kuba salaamay isticmaalo may ahayd oo wuxuu leeyahay dhulkaagan aad joogto xaggii salaamtan aad iguma salaamaysaa xaggay ugaba timi ama dee say ugaba sugnaatay iyo jihaday ugaba timi qaala wuxuu ihi markaa nebi muuse ana muusa muusa nahay qaala wuxuu uhi muusa bani israa'iila ma muusihii reer bani israa'iil kolley halkana culimmadu waxay yidhaahaan dee arrinkani wuxuu ina tusayaa buu daliil u yahay qeybka wixii ilaahay ka ogeysiiye unbuu khadir ka ogaayo maha qeyb kasta ma ogeyn waa ka nebi muuse markuu yihi muusa nahay waa ka marka hore yihi uu salaamay buu yihi anna biardika asalaam markuu yihi muusa nahayna ma muusihii reer bani israa'iil buu yihi qeyb hadduu wada og yahay dee waa ogaan lahaa tan u ogaan lahaaye wixii ilaahay ka ogeysiiyey iyo umuuro dee masaa'il gaara ayuu kama ogaa qeybka haddaba wuxuu yihi ha qaala nacam qaala wuxuu yihi markaas inaka calىa cilmi nebi muusew waxaad ku sugantay cilmi min cilmi اllaahi cilmiga ilaahay kaba midoo callamakahu اllahu ilaahay uu ku barayoo laa aclamhu aanan ogeyn oo cilmi ilaahay subxaanaه wa tacaala adiga uu ku baray oo aanan garanahayn ayaad kuba sugan tahay wa ana aniguna calىa cilmin cilmi baan ku sugnay min cilmi اllaahi oo callamanihi uu baro laa taclamu aanad ogeyn oo de waa cilmigaa ilaahay waa cilmigaa de waxa weeyaan haddii badan iyo bado kaleba midaad looga yeelo aan dhamaadeene marna aan dhinmahaynba waxaa dadka lagaba siiyeyna oo wax yar wama utiitu min alcilmi ilaa qaliila wax yarun baaba laydinkaba siiyey haddaba nebi muusena dee cilmigan isaga towraad ba lahaa ee ilaahay kuba soo dejiyey ee isaga ay ilaahay siiyey nebi khadir ma ogeyn taasoo ma garanahaynba nebi khadirna arrimahan dee qeybkee ilaahay ogeysiiyey nebi muuse iyada taa muu ogeyn oo kolley taa lagama qaadanayo khaasatan qisadan dee jaanib gaara mooyaane oo waxyaalahan masaa-ishani ay kuma timi iyo waxyaalaha gaarkaahay dee bal hadduu usii sabro kaba muuqan lahay ilaahay ogeysiiye un mooye guud ahaan inuu khadir ka cilmi badnaa nebi muuse taas iyada maaha waa kan isagiiba yidhi adiguna cilmi baa taqaanaa adiga ilaahay ku baran anigu garanayn aniguna cilmi ilaahay i baray oonad adigu garanayn baa taqaana kolley imaam nawowina xagga hore raximah llahu tacaala markii ana aclama uu fasiraya waa xagga ictiqaadkiisa wailaa fakaana alkhadiru aclama minhu kama saraxa khadir baa ka cilmi badnaay lakiin de khadir waa jawaanib san dee markaa looguba soo diray weeyaane isaguba wuxuu kaga cilmi badnaa way jireen nebi muuse markaasaa qaala lahu muusa wuxuu yihi alayhi salaam hal atabicuka maku racaa waa bandhig waa weydiisanaya calaa an tucalimanii inaad ibarto mima kii culimta lagu baray rushdan macnaa waxyaalaha dee hanuunkee lagu baray inaad wax iga barto makuu raacaa taas bui u weydiisa fakhrudiin diraasi tafsiirkiisan dee adugu futuuxulgeyb laba yidhaah aada u ballaadhan ee aada u weyn oo kale aadan markuu qabanayey labiyo toban wej buu intan un ka soo saaro oo uu ka dhigayo aadaabta mutacalimka maca alcaalim ama maca sheekhi iyo taasuu kaba dhigayo umuuro dee kolley uu tiriyo ilaa labiyo toban wej oo u leeyahay halkana lagaba qaadanayo qeybta aadaabtaa kuba tacalluqsanun ruuxa mutacalimkaa iyo bal aadaabtiisii waa aayaddan kitaabkana de waa kitaabka madbuuca oo ninkii u lamaaba heri kare hal atabicuka calaa an tucalimanii mima culimta rushda qaala wuxuu yihi markaa khadir baa odhanaya inaka adigu lan tastadiica ma karaysid maciya aniga macayga sabran waa sabir oo uma adkeysayn sida waxyaalaha dee adiga daahirkaaga iyo cilmiga taqaanay noqonayo wax munkara een samaynayo oo bal matalan waxyaalahaas uma adkeysan kartid ma karaysid macayga sabir aad igoo sabirto waxyaalaha iga dhacaya ama ad iga ad aad iga arkayso aad kuma sabirtid wa kayfa tasbir waa kan sii cudur daarayaba seebaad u sabri calaa maa wax lam tuxid aanad koobin bi isaga khubran waa cilmi iyo aqoon aanad kuma koobin seebaad ugu sabri ma sabri karaysid wey qaala markaa nebi muuse wuxuu uhi satajidnii waad heli doontaa in shaa allahu saabiran mid sabraya oo dee suxbadaada iyo waxyaalaha adiga kaaba dhacaya iyo umuuraha caynkaasa u adkeysanaya kuba sabraya walaa acsi mana caaseeyo amran laka weeye waa amar adiga kuu sugnaaday taasaad heli doontaayo amarkaagana ma khilaafayo amarkaagii wan marka waanan u adkeysan doonaan ku sabri doonaa waxyaalaha dee waxa weeyaan adiga axwaashaada iyo shanigaaga qaala lahu khadiru markaa khadir baa wuxuu ku yihi fain itabactanii haddaad i raacdid falaa tasalnii hayweydiin can shayin shay xataa uxditha laka minhu dikran oo macnaa markaad iraacdid waxaad iga aragto hadduu waxaad qoonsanaysa iyo hay hadduu wax iska aamuso aniga hayweydiinba maaha de waxa wey hayba inkirinbe su-aalba ha ka keeninoo hayweydiin waxyaalaha iga muuqanaya ilaan anigu kuu sheegayo on wixii kuu cadaynayo on kaaga waramayo adigu aamusna un aragun taas buu kuba yidho xataa uxdita laka minhu dikra qaala nacam shardigii uu aqbalay nebi muuse waa aqbalay shardigaas ah inaanu su-aal la iman xaggiisa kaba iman waxa uu kaba arkayana inuu ku sabro taas ilaa uu isagu u fasirayo u caddaynayo فانطلق الkhaضر وموسى يمشiyaani bal markaa intaa hore waa markuu soo gaadhay iminka qisada iyo dee arrimahoodii ay bilaabmayaan iyo qisada dee qeybtii bal matalan xaggii marka la ego waxyaalihii uu isagu kaba baranayo dee umuurihii kaba muuqda iyo dee muuse inuu dee umuurihii haddana u adkeysan waayo kuba sabirooyo shardigii xaggiisii aanu kaba dhammaan iyo bal iminka inoo bilaabmayaane laakiin waqtigii baa gaadhay halkaas waan sii wadi doonaa in shاء الlahu taعalى iyo riwaayadnama allah subحanaه وa taعalى aعlam سubحaanaka اllahuma bحamdika ashhadu an laa ilaha ilا anta